galab wanaagsan halkaasi aad naga dhegaysanaysaanna waa laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o e da maleeshiyada al-shabaab ayaa shalay meel fagaaro ah midkiiba gacanta midig uga jaray laba dhallinyaro ah oo lagu soo eedeeyey inay xatooyo ku kaceen maxkamad al-shabaab ay leedahay ayaa meel fagaaro ah degmada kutuwaari ee gobolka shabeellaha hoose ku fuliyey labadan dhallinyarada xukunkan haddaba wariyaheenna maxamed colood xasan ayaa arrinkaasi waxa uu ka wareystay guddoomiyaha degmada kutuwaari cabdiraxmaan sabtow daahir oo uu kula xiriiray khadka telefoonka ee degmada buulomareer ee gobolkaasi isla shabeellada hoose horta arrintaa shalay annaga galabtii aan maqalnay run ahaanti haddee annaga maamul ahaan hadda waxaan joognaa deegaanka tuulada buulamareer ayaan joognaa hadda ku shaqaynaa oo u jirto labaatan kilomitr degmada kurtuwaarey run ahaantii sida aan ku maqlana waxay ahayd in niman lasoo qaqabtay oo la yidhi tuugay haayeen waxbay dhacaayeen shabaabna ay maxkamad saareen ay yidhaahdeen maxkamadaan saarnay nimankaasna waxaa lagu eedayay in fal burcadnimo ah saasa darteed ayaa waxaa lagu keenay degmada kurtuwaarey oo hadda shabaabka uu ka taliyo meel fagaaran ayaa gacmaha loogu geeyey sida wararka annaga aan ku helin waa gartay bal nimankan gacmaha laga gooyey iyo waxay ahaayeen haddaad faahfaahin naga siiso nimankan waxaa laga keenay tuulo hoos timaada degmada kurtuwaarey oo la yidhahdo dhagurow ayaa laga soo qabtay waxaana la keenay degmada kurtuwaarey meesha ayaa gacmaha loogu geeyey dadka shacabka fagaaraha ayaa loogu wacay waxaa la yidhi imaada dadka ayagoo arkaan gacmaha laga gooyey dadkaasne dad haddee shacab ay ahaayeen oo tuulada dhagurow degan hase ahaatee haddee nasiib daro waan ka xunnahay haddaan nahay dowladda soomaaliyeed khaasatan reer koonfu koonfur galbeed maadaama hadda meelaha hadda dhib ka dhacay u yahay meelihii koonfur galbeed sukahe waxaan rajeynaynaa haddii ilaah yidhaahdo in dhibaatadan uu ilaahay ka qaado annagana aan dadaalkeeda la imaan haddii ilaah yidhaahdo magacyada wiilasha iyo da-dooda ma ladiin sheegay
wiilasha waxaa la yidhaahdaa cabdiqaadir maadi rogow labaatan jire aadiisa waa labaatan jir cabdiqaadir maadey rogow labaatan jir waay ninka kale asagana waxaa la yidhaahdaa maadey enow aadan oo labaatan iyo saddex jira dadka sidan oo kale loo soo eedeeyo oo lagu soo eedeeyo inay wax dembi galeen ma helaan qareen ama cid u doodo madax bannaan oo dacwadooda dhegaysata qaab xukuumada noocana ee al-shabaab ay dadka gacmaha uga goyso sidee u dhacan haddaad xog ka haysaan absolut absolut ma dhacaan hadde annaga waxaan dareysannahay wax qareena iyo wax cid u doodo inaan la helin sababto shabaab annaga waxaan ku qaana qofka markii la qabto inuu yidhaa yidhaahda qofka waa la qabtay asaana qirtay waa gartay dhinaca kale gobolka waxaa laga sheegayay maalmihii u dambeeyey abaaro ba-an oo ku dhuftay gaar ahaan dhulkan shabeellada hoose al-shabaabku ay ka taliyaan dadku ma hadli karaan haddana dhibaato xoogan baa ka jirta maamulkiinana weli kamaadan hadlina abaaraha maxaa xogood ka haysaan dhibaatooyinka abaaraha ay geysteen ee gobolka shabeellaha hoose ka jirta walahi dadka soomaaliya hadda guud ahaan waxaad dareemaysaa in dhibaatooyin badan oo abaara ay jiraan khaasatan hadda degmada kurtuwaarey iyo degmooyin kaleo ku hareereysan abaarta way saamaysay sababaha jirana waxa waaye waagii gugii lama helin roobka somaleynayo lama helin roob yaraa ka dhacday deerta sidoo kale deera lama helin webigiyo biyo yaraan keeno hadda aan gebi ahaanba biyo lahayn webiga shabeellada hoose gebi ahaan wax biyaa ma laha dadkana hadda deegaanada ku dhaqan sida degmooyinka shabeellada hoose guud ahaan degmada kurtuwaari markaan khaasatan ka waramo ma laha webigii biyo ma laha dadkana waxay u badan yihiin dad xoolo dhaqato ah iyo beeraley maadaama haddee biyihii la waayey dadkiina ay ku noolaan xoolihii iyo beerihii waad dareemi kartaa dhibaatada ay wajahayaan maadaama biila-aan ba-aan ay ka jirto degmada kurtuwaarey iyo eryada iyo xoolihii meelay daaqaan male dhulka maadaama abaar uu yahay xoolihii coosay ku nool yihiin biyihii biyo ma laha waa dhibaatooyin aada u baahsanaa ka jiro waxaan ka baryaynaa ilaahan ka baryaynaa inuu dadka dhibaatada ka saaro annagana khaasatan maamulka maadaama degmada aan nahay dadka naga sarreeya madaxda soomaaliyeed madaxweynaha soomaaliya maamul ahaan maamulka koonfur galbeed shekh xasan sheekh aadan madaxweynaha koonfur galbeed waxaan ka codsanaynaa in arrimahaasi shabeellada hoose ka jira abaaraha iyo dhibaatooyinka ka jiro inuu soo faragashto arrimahaasna maadaama asaga mas-uulka ugu sarreeyuu yahay waxaan doonaynaa in arrimahaas uu ka hadlo waxna ka qabto annagana maamul ahaanna habeeni maalin waxaan u taagannahay in dadka shacabka ah oo annaga mas-uuliyadda noo saaran wax allaala wixii karaana annaga aan qaban karno inaan qabanno maadaama dhib guud iska jiro waana dadaalaynaa insha allahu tacaala cabdiraxmaan sabtow daahir ayuu kaasi ahaa guddoomiyaha degmada kutuwaarey oo u warramayay waryaheena maxamed colaad xasan isagoo ku sugan magaalada buulomareer ee gobolka shabeellada hoose